asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraadi hadalsana magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabtaha taarikhdan waxay ku baagan tahay sideed tobanka bisha lixaad ee juun laba kun labaiyo labaatan qodobadii macluumaadka caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxtooyada soomaaliya ee maanta markii ugu horreysay ay shir jiraayad qabatay kaas oo looga hadlayay arrimaha ka taagan dalka sida abaaraha iyo amniga dagaalkii baxdo iyo warar kaloo ku saabsan ciidamada eritereya ee halkaas loo qaaday afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa shirkiisa jaraayad arrimo dhowra ku faahfaahinaya wariyaashana su-aalo dhowra ay weydiiyeen waan soo gudbi doona macluumaadka uu ka hadlaya qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa soomaaliya soddon iyo shan kun waa soddon iyo shan kun oo arday ah oo maanta u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee xilka sii baneynaya wasiirka waxbarashada iyo mas-uuliyiinta waxbarashada ayaana markaas si wadajir ah u daafuray warbaahinta in la hadleen ardayda ayaan markaasi daardaaran u jeedin waad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa ad maqli doontaan dagaalkii shalay al-shabaab iyo dadka deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud kadib maamulku waxay soo bandhigeen hubkii ay shalay ka furteen dagaalamayaasha al-shabaab halkaas oo ay kusoo bandhigeen maamulka ayaan warbaahinta ugu warbixiyay xaaladdu ay degan tahay dhaqdhaqaaqa culus oo ay ciidamada maamulka iyo kuwa markaasi maleeshiyaadka deegaanka oo sameynayaan ee halkaa ka jira wararka ugu dambeey aad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona professor maxamed xaaji ingiriis oo markaasi ka mid ah qoyaananka daayar ee soomaaliyeed ayaa wuxa uu ka sheekeeyey kulan maalintii doorashada shanaanka mey dhex maray isaga iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaabaha ay ka wada hadleen ayuu markaa faahfaahinayaa waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona saaxiibaan idin soo gudbi doonaa war dheeraada waxa ay kasoo baxeen dil degmada afgooy maanta koox hubaysan ay u geysteen markaasi kormeerihii waxbarashada ee maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdixaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud barnaamijka idinla soo codsiinaya soona saaray kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkan ayaan gudagalinaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku martiqaaday wariyaal ka tirsan warbaahinta gaarka loo leeyahay shir saxaafeed oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo waxyaabihii u qabsamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xafiiska jooga markaas ay kasoo warbixiyeen warbaahinta ayaana ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaa hordhigtay weydiimo ku saabsan abaaraha ammaanka iyo su-aalo quseeyey siyaasadda oo mid markaas mid ugu soo jawaabayay wariyaasha markaa xarunta madaxtooyada ku sugnaa waxyaabaha uu sid weyn uu uga hadlayn waxaa ka mid ah abaaraha iyo arrimaha ammaanka dagaalkii baxdo shabaab iyo dadka deegaanka ku dhex maray iyo sidoo kalenta ciidamada markaas shalooq ah dalka eritrea waa kan afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo weydiimihiisa ay wariyaasha hordhigeen iyo shirkiisa jaraayadda maanta faahfaahin ka bixinaya
wariyaasha sharafta leh saaxiibaday waxaan ku faraxsanahay inaan idinku soo dhoweeyo xarunta madaxtooyada qaranka villa soomaaliya waxaa sharafi ah inaad maanta igala qayb qaadataan shirkan jaraa-id shirkan jaraa-id oo markii ugu horreysay muddo kadib aanu ku ogolaanay in saxaafaddu ay madaxtooyada si xor ah su-aal ugu weydiiso qorshaheenna warbaahineed waxaa ka mid ah muhiimna noo ah inaanu dadweynaha iyo saxaafaddaba ka xaqabtirno xogta guud oo aanu aaminsannahay inay ka mid tahay hanti qaran oo la wada leeyahay waxaa noo qorshaysan inaanu si joogto ah u qabanno shir jaraa-id oo aanu uga warbixinayno howlaha qabsoomay iyo kuwa qorshaysan ee madaxweynaha waxaa qorshaha ka mid ah inaanu saxaafadda siino fursad si ay si xor ah su-aalo noogu weydiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka jawaabaya xaaladda bili-aadanimo ee ka jirta dalka ayaa afar iyo labaatankii may labadi kun iyo labaiyo labaatanka u magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha taas oo muujinaysa sida uu madaxweynuhu ahmiyad gaar ah u siinayo wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo istaraatiijiyadda ku aadan xal waara oo laga gaaro arrimahaas toddobiiyo labaatankii may labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku daahfuray barnaamijka hindisaha shaqo abuur iyo hindisaha qaran ee dhallinyarada isagoo ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda kala shaqeeyaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dadka iyo fursadaha maalgelineed ee dalka waxaa muddadii u dhexaysay koob iyo soddonkii may ilaa saddexdii juun ee labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha dowladda federaalka oo mudnaan siinaya qodobada aasaaska u ah xasilooni siyaasadeed iyo soomaali heshiis ah uu safarro ku tegay deegaanada koonfur galbeed iyo galmudug si uu ugu kuur galo xaaladaha nololeed ee ee bulsho gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen madaxweynaha dowladda federaalka oo hirgelinaya halku-dhiggiisa ahaa soomaali heshiis ah ayaa shir laba maalmood socday isugu yeeray golaha wadatashiga qaran si loo amba qaado arrimaha hortabinta u leh una baahan wadaxaajood siyaasadeed si loo abuuro kalsooni wadatashi iyo nabadeyn bulsho shirka oo ku dhammaaday isfahan iyo isku soo dhowaansho ayaa wuxuu waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkii aan idinla wadaagay labaiyo tobankii juun madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa kala hadlay xoojinta taageerada muhiimka ah oo ay siiyaan soomaaliya gaar ahaan xaaladda bili-aadanimo ee ka dhalatay abaaraha dalka ka jira waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan inta aan arrinta arrimaha dibadda ku jirno markii caleemasaarku dhacay madaxdii faraha badnayd ee kala duwaneyd ee dalka timid waxaa dhacay shirar doceedyo iyo shirar gaargaar ah oo bilateraal ah oo madaxweynuhu la yeeshay madaxdii timid waxaa isna dhacay maadaama madaxdii igad badankeedu ay halkan joogeen in shirkii igad isaguna uu halkan madaxweynaha iyo madaxdii kale uga furmay shan iyo tobankii bishan juun labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ugu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xas xamse cabdi barre ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay si deg deg ah u ansixiyaan si uu uga howlgalo arrimaha hortabinta u leh dowladnimada soomaaliya isagoo kula dardaarmaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo ka shaqaysa xoojinta amniga gurmadka abaaraha dib u heshiisiin dhamays dib u heshiisiin dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dowladnimada dalka ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh oo bulshada ku dhaqa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada baxdu ku bogaadiyey sidii geesinimada iyo nafhurnimada lahayd ee ay isaga difaaceen argagixisadii al-shabaab oo ay uga jawaabeen baaqii uu madaxweynuhu ka jeediyey magaalada dhuusamareeb ee ahaa bulshada reer galmudug inay hormuud u noqdaan qorshaha dalka looga horeynayo nabaddiidka iyo shacabka soomaaliyeed oo u diray baaq ku aadan inay kaalintooda ka qaataan dagaalka ka dhanka ah argagixisada aada baad u mahadsantihiin mudane aliyo marweyn waxaanan hadda u gudbaynaa su-aalihiinii qofkii su-aal qabaahi fartanka dowladda soomaaliya waxaa kenya ku matala safiirka tallaabada ku habboonna isagaa ka qaaday oo ahayd inuu shirki ka baxay tallaabada labaad oo aan malaynayo inaad ka warhayso oo ay ahayd intaanad su-aasha i weydiina inaad kusii xisaabtantan waxay ahayd dowladda kenya raaligelin bay ka bixisay warqad bay soo warbixin bay arrintaa ka soo saartay marka eh, halkaasay arrintaasi ay ay ku ahaatay Kulank- eh, safarkii baydhabo waan isku aragna waa wada joognay marka madaxweynuhu uu barakacyaasha la kulmayeyna dabcan eh, waanu isla soconay arrinta eh, barakacyaasha iyo dadka ku go'doonsan deegaanada shabaabka waxay qayb ka tahay een, abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka ka soo gaaraya bili-aadanimo marka laga soo tago waxay qayb ka tahay qorshayaasha amni ee dalka dib looga horeynayo maxaan idhahdaa meelaha ay joogaan een, argagixisadu shalay waad arkaysay eh, sidii baaqii uu madaxweynuhu galmudug markuu joogay u diray ay reer baxda uga jawaabeen dadka dhulkaa degan iyo iyagoo dowladda kaashanaya ama dowlad goboleedka ama ta federaalka ana waxaan rajaynaynaa in insha allah waddooyinkaas sida ugu dhaqsaha badan lagu furmaa waad mahadsantahay waa su-aal muhiima laba arrimoodiba waa muhiim ta koowaad maadaama dhallinyarada meesha la geeyey ay yihiin dhallinyaro soomaaliyeed agayn ku magacaaban inay ciidan soomaaliyeed yihiin ciidan soomaaliyeeda in la soo celiyo maadaama ay hanti qaran yihiin waa lagama maarmaan waxaa kaloo lagama maarmaana in hooyooyinka iyo dadka caruurihii ay dhaleen ka maqan yihiin oo aan warka ka hayn ka hayn muddada dheer inay iyaguna war ka helaan iyana waa lagama maarmaan insha allah iyaguna way suurtogeli doonaan aad baad u mahadsan tahay Een, horta inaad ka warhaysa mooyaane shuruucda dalka u degsan bay ka mid tahay inaan wadaxaajoog iyo een, is-horfariisi iyo saaxiibtinimo aanayna dhex mari karin argagixisada haddii een, eh, maxaan idhaahdaa la gaaro ama lagu tago meel ay ka muuqan karto si uun dadku ilan waa soomaaliya wax si kale wax loogu xaliya hadday isi soo dhiibid noqon lahayd hadday ka tanasulid fikirka ay ku ay dadka ku laayaan ay noqon lahayd na mar walba way furan tahay in si soomaalinimo ku jirta wax loo xaliyo waxaanu ka aaminsannahay kow inay barbagando tahay i don't know inaad daawatay een, muuqaalka channel four laga sii daayay oo jamaal cusmaan sameeyey koobabka yaryar ee ulaha shaabay ku cabaan oo halka ugu jira meydkii shalay baxday yaa lagu ugu- ugu jiray therefore koob yaroo halkan lasoo gashtay iyo tuute dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed laguma handadi karo waxaanan aaminsanahay insha allah mar dhow sida ugu dhaqsaha badan leh annagoo iyadoo la fulinayo qorshayaasha amni ee madaxweynaha in howlahaasi ay iska soo dhammaan doonaan khasab waa- waanay u garab istaagtay shalay dadka deegaanku markii ay nimanka iska celiyeen oo ay muddo hayeen dad waxa u gurmaday oo dha- eh, dhibaatada inta badan gaarsiiyey waxay ahaayeen ciidanka gorgor ee dowladda iyo ciidanka galmudug marka wa- wa- dowladda mar walba qorshaha way ugu jirtaa meel walba iyo cid walba oo soomaaliyeed oo argagixisadu dhibaato ku hayso inay eh, ay ay hiil iyo hooba la garab istaagaan
soomaaliya saddex kun waa soddon iyo shan kun oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka waxaana si rasmi u daafay wasaaraha xilka sii baneynaya maxamed xuseen rooble wasiirka barashada agaashanka iyo wasiir dowlaha waxaana dhammaantood halkaas ay ka sheegeen imtixaanku uu daafuran yahay islamarkaana ardayda ay ku rajeynayaan
xafiiska wasaaradda waxbarashada dhammaan ciidamada amniga booliiska soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daah furo is- eh, imtixaankii fasalka afaraad ee dugsiga sare sano dugsiyeedkii labada kun koo iyo labaatan laba iyo labaatan in sha allah ardayda soomaaliyeed ee fasalka afaraad gobolka is- go- gobol kasta ay joogaan ee soomaaliya waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo waalidkii ku soo tacab iyo tiir beelayna waxaan leeyahay in sha allah guul ayaan u rajaynayaa caruurtiinnii aad ku soo tacab iyo tiir beesheen ilaahay subxaana wa tacaalana ha u fududeeyo dhammaan waxaan rajaynayaa imtixaanka la soo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiinna na aad hore u marisaan in sha allah dalkaana aad wax u tartaan waalidkiidin ku soo tacab iyo tiir beelayna aad ka warhaysaan waxaan leeyahay macallimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay u soo duceeya ardayda soomaaliyeed ee xilliga sanadkan ka sano dugsiyeedkii afaraad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa noo furan yahay imtixaankii hore ha loo socdo insha allah guul ayaa idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasaaraha mudane maxamed xuseen rooble wasiiru dowlaha wasaaradda een xildhibaan cabdi xaaji liibaan dhabanacad agaasi- kusimaha agaasimaha macallimiinta ee meediyaha ciidanka amniga ee booliiska dhammaantiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan ra-iisul wasaare maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan imtixaankii fasalka afraad oo ay ka qaybgelayaan soddon iyo shan kun oo arday oo afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir aa noo daahfurto Een, iyadoo sida warbixinta lagu bixiyey magaalada muqdisho ardayda ugu badan ay ku gelayso ilaa shan labaatan kun oo arday ah waxaana aada iyo aad aan ugu mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka waalidiintii een, ilmaha kusoo tacab soo tacbay oo usoo diyaariyey inay maanta itixaanka fadhistaan ardayda soo diyaar garowday ciidamada booliska oo iyagane sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan Een, dadkaas oo dhan waan u mahad celinayaa Een, waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul iyaga iyo waalidkoodba in imtixaanka ilaahay u fududeeyo oy baasaan oo laba bil kadib ay aada ugu farxaan marka lasoo dhajiyo ayagana waxaa waaye guushaas ayaan u rajaynayaa ilahina waxaan ugu baryayaa inuu u fududeeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane cabdullahi carab xildhibaan keena sharafta leh dhaban cad ee agaasimaha kusimaha agaasimaha guud saraakiisha ciidamada qalabka sida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, dhammaan ee, waxaan rabnaa intuu agaasimaha kusimaha agaasimaha sheegay ee, keliya waxaan ku darayaa saraakiisha amniga meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay fududeeyaan sidoo kale ee, goobihii shalay ay wax ka dhaceenna waxaan ee, ugu baaq- waxaan waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed in saaka amni ay tahay baxdo imtixaankana lagu galaayo dhammaan goobihii aan ugu talagalnayna waxbarashada inay wada gaa- ee, inay gaareen saakana imtixaanka uu wada bilowday waxaan rabaa intaa haddaan mar idhaahdo inaan kusoo dhoweeyo wasiirka wasaaradda si uu ugu soo dhoweeyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda على آله وصحبه وسلم رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلة وزير كوزارة أحبار شديدة تعليم سرع مدن آه، عبد الله عرب وزير الدولة مدن عبد الرحمن جابري آه، حلبان كنا وين آه، آه، باستور كنا ليبان أما دكتور سيور دبنعد iyo dhammaan آه، madaxda kalena la joogta baanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sanad kadib eh, maanta oo bishu tahay sideed tobanka juun laba kun laba iyo labaatan waxaa afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir ugu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa foonfoorka waxaana eh, ardayda guud ahaan gelaysa tiradooda gaaraysa soddon iyo- soddon iyo shan kun oo arday gobolka banaadir ayaa ugu badan wax gelaya oo tiro ku dhow shan iyo labaatan kun oo arday gelaysa marka eh, goobaha afarta maamul goboleed iyo gobolka banaadir goobo fara badan lagu gelaya Eh, keliya gobolka banaadir ugu xarumo badan oo waxaa ku gelaysa lixdan iyo todoba xarumood ayaa imtixaanka lagu gelaya marka eh, waxaan maaragtay ku faraxsannahay in maanta madaxda nagala soo qayb gasho ardaydeedana maarata imtixaanka ay gelaysa maanta Eh, eh, guul aa u rajeyneen marka
warar ku saabsan baxdo iyo dagaaladii halkaa ka dhacaya goordhow inoo soo socda saaxiib aad maqli doontaan hase yeeshee dhinaca kale wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed ayaa maanta gobolka shabeellaha hoose ka daafurtay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare warbixin intaas ku saabsan waryahaya gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed majow ayaa inooga soo diray
wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta degmada afgooye ka dahafurtay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ama fasalka labiyo tobanaad oo sannadkii saddexaad wasaaradda ay qaadayso munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ugu horeeya guddoomiyaha waxbarashada gobolka la taliyaha wasaaradda waxbarashada guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha deegaanka lafoole iyo guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada waxaana wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed sannadkan ay ku guulaysatay in ardaydii deegaanka ceelasha biyaha ee imtixaamka ku geli jiray muqdisho loo soo wareejiyo degmada afgooye ugu horrayn waxaa goobta si wadajira warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha degmada afgooyahana duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe iyo guddoomiyaha deegaanka lafoole nuur ibraahim cusmaan ardada deegaanka lafoole ka socota oo tirada ugu badan ee imtixaanka gelayso sida warbixintaan ku hayo arday inay imtixaanka u fariisanayso oo deegaanka runtii waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay ugu soo dhiiradeen farxaday noo tahay degmadeenna in lagu qabto farxaday noo tahay deegaankeenna inay ka soo qayb galaan maxaa yeele ilaah subxaana wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun midka wax bartay midka wax baran ma isku mid baa waxaa alla ugu baryayaa ardayda galaysa inuu imtixaanka ila alla u fududeeyo teeda kale ardayda oo deegaanka ah oo degmada afgoy waxaan ka codsanayaa martida sharafta oo deegaanada kale noogu timid ardayda ah inay xishmeeyaan muddada kooban oo imtixaanka socdo ardaydaasna ilaahay waxaan u baryay inuu imtixaanka u fududeeyo teeda kaleeto waa inay ducaystaan allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla
gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose axmed mudane ayaa natiijo wanaagsan u rajeeyey ardayda maanta imtixaamka uga fadhiisanaysa guud ahaanba gobolka shabeellada hoose ardayda maanta u fadhiisanaysa imtixaanka waxaan leenahay maasha allah tabaarakallaah waxaan idiin rajaynaynaa guul insha allahu tacaala waxaana rajayn doonaa imtixaanaadka inay ka dhici doonaan dhammaan degmooyinka ee gobolka shabeellada hoose markii laga reebo degmada sablaale waxaana u rajayi doonaa insha allahu tacaala darajo khayr qabtaan u rajaynaynaa inay ka qayb galaan runtii ardadaas inta badan gudoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya al-ustaad abdiraxmaan cumar sadiiq xidig ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ardayda kaalmaha hore gala ay u ballanqaadayaan deeq waxbarasho oo dibadda ah waxaan u hambalyanayaa dhammaan ardada mataqaanaa gobolka shabeellada hoose oo imtixaanka saa ku fadhiisatay ardadii natiijo fiican iyo kaalin wanaagsan la timaado waxaan u ballanqaadaynaa ka wasaarad ahaan in aan deeq waxbarasho dalka dibaddiisa aan geyn doono hadduu alla yidhaahdo marka insha allah ilaahay waxaan ugu rajaynayaa in ay guulaystaan dhammaan ardada soomaaliyeed gaar ahaan ardada gobolka shabeellada hoose ardayda la foole deegaanka ceelasha biyaha oo ayagana markii ugu horreysay imtixaankoodii ay ku galayaan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ardadana oo gebi ahaan imtixaankay u aadi jireen gobolka banaadir gaar ahaan xamar waxaa ilaahay noo suurtageliyey in ardaydii xamar aadi jirtay oo aan u soo wareejinay degmada afgooye imtixaankooda ay deegaankooda ay ku gali doonaan taasna waxaa farxad aan la qabsanayaa dhammaan ardada wax ku baranaysa gobolka shabeellada hoose kale waxaa xasuusid mudan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya oo dadaalaha fara badan ay ugu jirto sidai ku horumarin lahayd gobolka shabeellada hoose ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an maadaama ardadii imtixaankii wallaweyn ee ku galaysa aan geenay degmadii wallaweyn ardadii ceelasha biyaha ee degmada afgooy aan keennay ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an tuulo kasta iyo degmo kasta arday ay joogteen imtixaankooda ugu geen hadduu alla yidhaahdo ugu dambayn la taliyaha wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed maxamed aadan mahdi ayaa ardayda maanta imtixaamka fadhiisanaysaa ku booriyey inay dadaal muujiyaan islamarkaana u rajeeyey natiijo wanaagsan waxaan u hambalyaynayaa maanta dhammaan macallimiintii waalidiintii iyo ardadii tacab badan soo geliyey inay maanta imtixaankan ay u fadhiistaan oonfooga ay u fadhiistaan marka hambalyaan idin leeyahay hambalyaan idin leeyahay guud ahaan hambalyaan idin leelahay gaar ahaan degmada afgooye hambalyaan leeyahay waxaan ilaahay ka baryaynaa imtixaankan inuu si nabada noogu bilowday maanta oo si rasmiga noogu furmay halkan inuu haddana si nabad ah noogu dhammeeyo ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taas oo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhalinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilooda shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay udhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeed koowaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraada hadalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybista dhexan waxaan isa soo gaarnay professor maxamed xaajin kelius oo markaas ah, ka mid ah qoyaanada soomaaliyeed oo da-da yarta islamarkaana si weyn uga hadla arrimaha markaa taagan ee markaas xasaasiga ah iyo qadaadka dowladaha markaa jira ayaa waxa uu markaa ka mid ahaa shantii sano ee soo dhaafay dadka sida ugu weyn markaas dhaliilaha u jeedinayay dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hase yeeshee uu sheegay in markaas waxyaabaha uu dhaliisha u jeedinayay aysan dowladda u qaadan jirin madaxweyne farmaajona uu markaa iska dhegeytiri jiray si uu hadalku u dhigay haddaba maalintii doorasho shan iyo tobanka mey ayuu sheegay inay kulmeen islamarkaana waxyaaba badan ay ka sheegaysteen ayna uu ka garaabay qaladadkii markaas dhacay dalsan ayuu ugu waramay isagoo markaas waryaha yuusuf waryaheena yuusuf cabdi weydiiyey su-aalaha ku saabsan waxa markaa siga iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dhex maray shan iyo tobankii mey maalintii doorashada ay dhaceysay
doorashada wuxuu ahay aan u tegey waa maalin doorashada axadda ee shan iyo tobanka mey ayaan tegay oo la quracday meeshaan ka soo quracday madaxtooyada marka maalintaasaan kulannay annagoo is arag afar sano ayaan kulannay marka isagu mar walba waan iscafinay sidiisa kale ha isaga qaab darnaado laakiin waa nin iska respectful oo ixtiraamaya ixtiraam uu leeyahay kuwan asaga taageer wuxuu kaga ficnaa nin dadka ixtiraamo waaye nin hadal xuno af xuno si qaldan aad isula hadlaysaan ma aha nin hadalka qaboojiyo dejiyo waaye marka waa isla joognay dhowr saacadood si fiican aan u sheekaysanay wax badan waa ka hadalnay waxay qaldama waa iska waraysanay waxa igu fiicnayd inuu mar walba ka garaabayay wixii ka qaldamay laakiin istuuleyda ahayd waqti wax la sixi kara ma ahayn waqti tagay ahayd marka qorshayaashiisa iyo siduu doorashada ka damacsan yahay runtiina waxa aan la yaabay waxay ahayd inuusan ba kala jeclayn inuu soo guulaysto maalintaas in laga guulaystaba qof iska caadiyo normal ayuu ahaa oo welwel badan iyo walaac aan ka muujinayn marka si fiicanaan isu fahanay waa iscafinay waana sii ballannay mar dambe iyo kulamo dambe inaan yeelanno hadduu soo guulaystay haddii laga guulaystaba ima uu yidhi aan wax badan is aragno waana ii ammaanayay runtii oo dhaliilahayga marka hadlina wuxuu igu tilmaamay inaan ahay nin waxaa too igu yidhi highly intellectual oo yacni mutacalim soomaaliyeed oo waddankiisa jecel taasoo iga muuqata dee inuu ila socdo dhegaysanayay afkaarteedana ka warqabay afkaarteedana mar walba dee saan ugu sharaxayba ay ahayd mid ku salaysan cadaalad ijtimaaci iyo bulsho in la helo oo social justice iyaan ka hadla aniga ciidamada garaadaha loo soxo waddanka si loo hagaajiyo shaqadoo laysku qoro merit oo aan qabiil laysku qorin oo aan qaraabakil laysku qorin oo kana xiga aan laysku qorin qofka shaqada loogu qoro aqoonta uu leeyahay imtixaan laga qaado waxaasoo dadkuna jeclaysanayo isaguna iiga muuqda inuu u guuxaayo oo hore iila socday marka waa soo sheekayna sawiraan isla galnay waa iska sheekaysanay inkastoo sawirada aan balla shaacin anigana shaacin ayagana aysan shaacin waan iska haystay markaas waqti dambe eedu maxaad dareemaysa marka sawir ahaan maalintii ugu dambeysay doorashadan way ahayd saacado ka hor waxaa laga yaabaa inaadan qofka ugu dambeeyo la kulmeen
ha markaan u tegay niman jeneraala ayaa la jooga waayeela aan garan waayey oo garaado labisanaa sugaya isaga marka waa laiga horgeliyey markaan tagaba anaa la ii geliyey marka keligiisu ahaa marka laba ninaa la joogtoo la shaqaysa asaga marka labadiiaan codsaday inay naga tagaan si aan ani ase private u wada hadli karno marka markay naga tageenaan sheekaynay aad u sheekaynay sheekaysanay marka waxaan la hadalsiiyey nin waxaa jira saaxiibkii ah oo aad iyo aad aan saaxiibanahay is jecelnahay qiimo badan agteeda nafta kale anagana ixtiraamo aan ixtiraamo hayo ninkaasoo mar walba jeclaa inuu ani asagana dhex galo heshiisiiyo oo igu dhegi jira mar walba igu dheganaa muddo dheerna aan lahaa u kaadi u kaadi wax hadda personal aniga sin maba naga dhexinba oo aniga farmaajo wax aragti uuna isku diidanayn maahana siyaasi ah iyo sida wax u qaldamayaanan state violence iyo aniga ka soo horjeeda meel walbaba africa in qaranka laisku dhibaateeyo oo qof lagu dulmayaan diidana si kasta aniga madaxweyne haddaan ahay haddii qof dhaliilayo dhaleecaynayo mucaarad igu yahay waxaan ogolahay fikradiisa inuu cabiro oo waxba la yeelin la weerin dhibaato la yeelin afkaartiisu cabiro waxaan aaminsanahay mid tiisa kasoo horjeeda oo alternative ah ama ka wanaagsan inaan hordhigi karaan ku kalsoonahay oon u haya dadka soomaalida marka in taas la sameeyaan qabay marka tii aan ku diidanaa oo aadka aan ugu dhaliili jiray ugu darnayd horta state violence-ga ahayd waagii dambena dawaa joojiyeen markaan dacwadaha badinay laba kun iyo labaatan wixii ka dambeeyey state violence waa la joojiyey dadka wax dilayay oo dadka u halligayay saadiq joonkana ka mid ahaa hadda xildhibaanka noqday sheeganaya marka dee waa tay dacwada aan furnay london aniga cabdiraxmaan cabshukuur iyo cabdisalaam guuleed iyo dacwada aan furnay london oo human right watch iyo amnesty international nala shaqeeyeen iyo xitaa un monitor groupka aan la shaqeyna annaga warbixin la qornay oo dagaal badan aan galnay oo qoraal ah cilmi lagu dagaalamay marka tii waxay keentay inay saadiq joonkii wixii daliilka la joojiyo mar haddii daliilka joogada meelaa kala sii dirirta ma laha marka arrimahaas detailkooda maanan gelin laakiin runtii discussion dhowr saac ah oo dheer oo edab leh oo ixtiraam leh oo asluub aan u sheekaysanay si qiimala u sheekaysanay si
rajada iga waran rajo noocyada ka muuqata in dib loo doorto subaxaas wallaahi fifty fifty waa rajadiisa saan kuu tilmaamay muusa kala jeclayn in la doorto inaan la dooran laakiin wuxuu igu lahaa lacalla haddii la doorto caawa ii imow isla caawaba halkan igu kaalay oo waa ila talinay waxaa igala talinay u lahaa ninka ra wasaare aan ka dhiganayo iyo waxa noocaas ah marka ii imow bal aan isaragno haddaan laga guulaystana sidoo kale waa gadaan iska marna ma uga garabta adiga dhaliilahaagii iyo waxyaabaha aad media uga gudbin jirtay mama mama aniga intaan joogay waxaan ku adkaysanayay wixii aan sheegaya inay wax saxan yihiin dee waana soo baxday dee inay wax saxan yihiin oo predictionka iyo wixii waa caddaadeenba oo gabagaba meesha la marayaba ka caddaydba iyo si u guuldarraysta feeri guuldarro waxaa ugu filnaa farmaajo in ninka uu ku eedeynayay wax walba oo xumaana oo waddan ka dhacay oo idaacadaha ula taagnaa ilaa inuu isla ninka ka guulaystay taasaaba ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka doortay uu muujiyay inay yihiin rejection shan sano wuxuu ka shaqaynaya inaysan waxba ahayn taasaaba caddeen u filanba wax laga hadli kara maaha wax cilmi iyo aqoon iyo caqli u baahan inaan ku darisno maba ahba wax waadaxa waa oo yaallo ceeb weynaa dhacday meesha ka dhacday marka dee foolxumadiyaa soo baxday haddii marka waxaan qabay aniga dadka wagaradka soomaaliyeed iyo mutacalimiintiisa u kaashan lahaa asaga shanta sano jooga waxaa ku adkaatay inuu dadka mutacalimiinta la shaqaysto waa la socotaa soma taas dadkii waxgaradka inuu la shaqeeyo aad ugu adkaatay wuxuu la shaqayn karay keliya wax uun dad uun cajiib ah oo meelaha ka caitamaya iyo dadaan aqoon lahayn iyo dadaan maamul dawli waxba ka garanayn iyo dadaan weligood waxba dhigan iyo ayuu la shaqaysanayay taasaa baabi'isa marka kuwa dadka isaga wanaaggiisa jeceloo la shaqaynayna taa way ii qireen meel walbana way ka qirayaan inuu ninkan ragla-aan noqday wax ku keenana dee ma garan karo inuu saa u dhaqmo waana waxaana aaminsanahay caawa markuu keligii xisaabtamo oo uu qol isku soo xiro waxa uu ka shallayna inay taa tahay waana isla wixii uu ka shallaayey jaalisiyaad waa markuu xukun ka dhacay oo uu sheegay ninka yuhuudka markuu ku waraystay baydhabo oo uu yidhi wixii aan wax ka dhigoo dhan oo aan wasiirro iyo safiirro iyo janno ka dhigay kulli munaafiqiin aynu aqri qoraalka yaalla jaamacadda london oo anglo somali society journal فيري 92 ابريل فيري waxa ku qoran jaalisiyaadoo la waraysanaya beedhabo oo lee walaalka cabdiraxmaan jacbar kaliya ku ag taagan aaway wixii aad magacawdo madax ahaa intaasoo kumaan kuna magacawday marka dadka saaxiibadiisa hadda ay dhibaateeyeen
saaxiibo ma ahayn dad saaxiibo isaga dhigan ahayn saaxiibo siyaasadeed ahayn marka xukun ka dhacayna ka tageen odaxa sanadda waa ogyahay soo shan sano bannaanka ma taagnayn dadkii la joogay saddexii u kala baxeen kuwa wax ka dhigay wax ka dhuuntay oo u gambiyey oo meelay ka baxeen uu waayey oo taleefanada ka qaban waayey oo is yiri ninkaan xasana mar dambe mustaqbal dambe iyo rajo dambe ma laha waaba gembiyeenba waana kuwa meelaha ku aadinayay oo isagaa sameeyey ilaahay ka sokow dariiqay lugeynayeen asaga ka hor badankood waa dhuunteen kuwa asaga ka hor yimid shantii sana la dagaalamaya oda xasan ay la dagaalamayaan waa ninka ayaga sameeyey intay meelo kala galgaleen ase- oo xataa waxay galayaan dad madaxweynenimo raadinaya xataa u galeen oo tartan ku jira ma ayna dowlad kaliya galeen qaar farmaajo u galay iyo qaar meelo kala galay noqdeen waa qayb kale oo badan ayagana qaybta ugu yar waa niman gacanta lagu tirin karo shan iyo lix toddoba aan dhihi karno oo asaga ku ag harawa intaasay u bateen marka maanta waa yimid odaga meeshuu fadhiyaa ka sheekay marka soo wax u qa- qaabayn doonaa marka waa ogyahay soomaa xaaladdii uu ku yimid iyo wixii dhex maray iyo ha?
farmaajo rabaa inaan kusii socdo anoo gabagabadii maraya aadaan u maasanta profesor wakhtigaaga Een, waxaa la sheegay dad taageerayaashiisa hadda inay ka shaqaynayaan in guri loo dhiso aragtida noocaas maxay kula tahay
wallaahi maadaama hurantidii waddanka iska ilaaliyay siday iyagu warka u dhigayaan ha ayagu ma ogtahay imajkiisay rabaan dib inay usoo dhisaan laakiin istaraatiijiyaddaa ka qaldan istaraatiijiyadooda ayaa qalad ah waxaan u malaynayaa aniga inay yihiin dad lugaha isaga dhufanaya bistoolad inay wakti sugaanay ahayd oo saddex bil ilaa lix bil ay sugaan oo ay aamusaan dowlad kastoo waddankan ka dhalatay anaga dad soo ka ormaan jiro dhaliili jiraan ah aniga kula hadlayo dowlad walbana saddex bil ilaa lix bil ilaa sannadaa la sugaa waayo haddaad macallin tahay oo wax dhigtid jaamacad dhigtid waa og tahay dee ardayga markuu semesterka soo dhammaystaa laga qaadaa ama asagoo isku dhana lagu wada qaadaa inaa wixii sugto dee goorma imtixaan qaade dowlad isbuucyo dhisan inay ka- saa u degdegaan oo ay kontar naratiifyo ku furaan oo ay calwisaad furaan wax loo baahnaa ma ahayn wakhtiga iska sii dhuminayaan colaado badan oo abuuranayaan asaga dhibay gelinayaan inay waxaa la rabay si taxadar loo tartiib ah ay ay u socdaan isma qusayaanay leeyihin laakiin madaxweynaha kan loo dhisayo waa ku sharfaynaa annagaa taageersanay leeyihin dad ka shaqaynaya qaybtooda waa kuwii xafiiska la joogay Ha, waa un siyaasad wax un siyaasadeed waaye Eh, tallaabo siyaasadeed haddaa qaadana waxay leedahay cawaaqibxumadeeday leedahay marka in kamaysa fikirin cawaaqibxumada ka dhalan karta waxaan waxay ujeedaan humaanka bes aa u muuqda maxaa ka dhalan kara oo- oo dhibaato badana uga dhalan karta isaga hadduu een, dee waa og tahay siyaasi afrika oo quusta ma jiro sidiisaba marka rajo siyaasadeed uu leeyahay inuu ama soo noqdo ama dib isu tartamo marka arrimahaas aaday u dhibaateyn karaan isaga marka waxaa roon inuu kontaroolo kuwaan isaga hagaya hadda ee, afkaaraad ay midaan rabaan inay gees ku geliyaan midda hadda dhalatay ay rabaan inay narrative kaga qabsadaan waan la socotaa soo ma imagekii oo dhan perceptionka ayaga hadda haysto qabsaday meediyada iyo wax dhanba ayaga- waxaasay wax weyn u arkaan waa biyo dareeraayo waa waxaan wax weyn inay u arkaan maahan isagana inay wax weyn uga dhigaan maahan inuu ka fikiray ee biyahan dareeraayo oo badda ku socdo maxaa ka dambe intuu ku biyo shubana boosaneerkan biyaho xamar dhex mara soo badda ma geeyo wasaqda marka waxaas inuu inuu ku degdega maahan
ebi gabagaba barnaamijka ayaan kusii shaqeynaya saxbiyaal maamulka deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa soo bandhigay hababkii ay shalay ay ka furteen dagaalamayaasha al-shabaab halkaasuu dagaal qaraar ku dhex maray dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha oo weerar ku soo qaaday khasaarooyin badan ayaa ka dhashay oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxaana maamulka ay soo bandhigeen ah, markaasi xubnihii ama qaar ka tirsan xubnihii markaasi al-shabaab ka tirsanaa ee lagu qabtay dagaalka ayagoo nool halka oo kuwa qaarkoodna markaa geedkooda ay soo bandhigeen maamulka oo warbaahinta la hadlay ayaa markaasi faahfaahsan uga hadlay dagaalkaasi iyo waxyaabaha markaas ay ku soo bandhigeen ee hubka u badan oo markaasi askartii al-shabaab ay ka qabteen
meeshaan aa u jeeddaan waa magaalada baxdo degmada baxdo bartamaheeda waxaa dhabarkayga yaalla khawaarijtii al-shabaab mayd ka badan lixdan iyo toddobo oo hordhaca qaybo kaloo ba- ka badanna waxaa laga sheegayaa dhulka ka baxsan magaalada ilaahay baa mahad iska leh waxaa meeshaas waxaasaa u jeeddaan ku dhigay waa ciidamada mujaahidiinta ee baxdo ciidamada danab daraawiishta ciidanka galmudug iyo wix la mid ah iyo biliiska dhammaan iyo mujaahideentoo ka kala timid meelo badan dadku sida isku xiran yihiin uga qayb qaatay u badan culummo ilaahay baa ku mahadsan waa la soo afjaray dadkii khawaarijta ahaa ee dadka aan shacabkaa waddankaa deganaa jiray dhibaatayn jiray ee bannaystay maalkooda iyo dhiiggooda iyo hantidoodaba Ee, waxaan ku soo afjarahayaa hadalkay ku soo gabagabaynayaa ilaahay baa mahad iskale noo suuro geliyey inaan wixii meeshaa soo aaday aan ku soo afjiro
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ee, waxaan ku sugannahay waa degmada baxda gudaheeda oo ay saakay weerar ku soo qaadeen kooxda khawaarijta nabaddiidka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee u taagan inay dhiigga muslimka saacad walba bannaystaan oo daadiyaan saakay aroortii salaad subaxii ayay weerar ku soo qaadeen degmada baxdo ilaahay fadligiisa alxamdu lilaah ilaahay garabkoodu ka baxay guusha iyo khalabadan wuxuu siiyey reer baxdo ciidan iyo shacabba oo ku sugan Een, hadda sidaad u jeeddaan waxaa yaalla meesha aanu joogno meyd ka badan lixdan iyo toddoba ka badan baadiyaheedan hadda weli waa laga soo sheegayaa oo hadda xilligan baabuur baa ku maqan oo ku do- doontay Een, meeshaas meydka la soo dhoobay waxaa ka mid ah ajaanib Ee, saddex ninboo ajanabi ah ku jirta wax ka yaalla soomaaliya ma jiraan wax ka yaalla galgaduud ma jiraan wax ka yaalla degmada baxdana ma jiraan waxay u soo intaa u soo istiri- tiriiseen oo ay waddammadoodii uga yimaadeen inay dhiigga muslimka bannaystaan oy daadiyaan laakiin ilaahay fadligiisa alxamdulilaah ilaahay baa maaragtay jasadiisa ka waraabiyey waxaa ilaahay qadaray saaka inuu ku baktiyo degmada baxda gudaheeda Een, sidoo kale waxaa la hayaa maxaabiis maxbuus nool oo hadda een, muuqaalka aad ku arki doonto meesha fadhiya Een, muuqaalkiisa uu- uu- aad ku arki doontaan waxaanu weydiinay ninkaas Een, maxaad ku dagaalamaysa dadka waxaa in badan lagu sharcaadiyaa shabaabku waa islaam waa dad diinta islaamka ku dhaqama diinta islaamkan wax ku hogaaminaa yidhaahdeen hadda haddaan been ka sheegin asaga jawaabkiisu ku hadlayaa noloshaydiiba ma tukanu yiri Een, waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan fariin u diro guud een, taliska soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ciidamada amniga nuuc kasta oo yihiin iyo darajo kasta oo yihiin guud ahaan waxaan rabaa inaan madaxda idhaahdo dadka meeshan ku soo duulo ee khawaarijta ah ee aan waxaan ka hayn ayna jirinin oo dowlada caalamiga ay taakulaynayaan inaad garab naga siisaan la dagaalankooda innagoona annagoo ah guddoomiya shacabka anoo ah waxaan diyaar u nahay shacabka iyo annaguba inaan insha allahu tacaala la dagaalanno ilaa ay soomaaliya ka xoroobayso waxaan rabaa madaxweynaha inuu cadowgaas aan guma- dagaalka aan kula jirno oo dadku u abaabulan yahay uu garab nagu siiyo taysiilaad nagu siiyo ciidamo nagu siiyo aanan ka shaqayn annaguna waxaan diyaar unahay insha allahu tacala ilaa soomaaliya ay ka xoroobayso oo ay ka dhammaanayaan inaan sii wadna xabaddoonna ka harin ma ahan galgaduud ma ahan mudug soomaaliya oo idil ilaa ay ka dhammaadaan inaan daba joognan diyaar unahay Een, intaas waxaan rabaa taliyaha xoogga soomaaliya dee madaxweynaha ayuhun maaragtay haddaan dadka kala sheeg sheego waa lagu wareerayahay waxaan rabnaa in gurmad iyo degdega naloo soo fidiyo oo naloo yimaado innaguna waxaan u diyaarsannahay inaan insha allahu tacaala aan dagaalkaas sii wadno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii ka dagaalamay saakay ee isugu jiray dadka degmada gudaheeda ku nool iyo ciidamadii een, daraawiishta galmudug booliiska ciidamadii noogu yimid gurmadka danab een, milatariga een, booliis dee darajo kasta iyo nuuc kasta ay ku yimaadeen een, ciidamadii nooga yimid deegaamada aan deriska nahay wasiil bajeela bacdi meeshii la yidhaahdo een, khaydaro een, nabad sugidda een, nisa ciidanka nisa waxa weeye dee haddaan dadka la tiriyo waxba laga gudbayaa guud ahaan ciidanka madaxtooyada galmudug oo taliya xidig uu nagala joogo insha allah tacaala guud ahaan waxaan leeyahay ilaah agtimaad idinka gaadho waxaad u soo gurmateen waa dalkiinnii iyo dadkiinnii inaad cadowgaas kala qayb qaadataan
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda lakaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
mudan qalanjo style meel kastoo waddankeena iyo muqdisho isla guuxda mahadnaq farxad iyo mashxarad baa isla yeeray yaa mashxaraduna xay ahayd ma aroosaa jira weyn waa mudan qalanjo style iga dhaaf murankaaga mugaad sheegta mudan qalanjo style maankaa i gadhoomay maxaa jira yaa dhar ka qurxoon mudan qalanjo style oo gebergasho hayso sanadkaa maanaa arkay gabadhii muhiim ee miisaankula reerkooda mudanqalajo style maanta loo iibiyaa argabartaan loo gedin dharkaas waa ku murugtaas mudan qalanjo style inantii mar gashatay hortaada soo marta muuqiya styleka haddaanad ku mashquulin maxaa waaya ku waalan anaa mariye beene soo qaada marteelkoo musbaar dheer iga taag yaa lama yeeri maad naqata madaxa xaad musbaarada kala jeree ka shaqee maskaxdaada mayr eeg inantaada waxay maanta tabaysu waa mudan qalanjo style maxaad la joogtaa hadda keen minaan mudan qalanjo guriga la keenin gabar dheexataa ilinta waa laga tiraa mudan qalanjo style inantii maanta xirataa maasha allah quruxdeeda
mudan qalanjo style inantaan maanta xidhan mugdiweeye quruxdeedo ma nuurtaa la dhahaa yaa intay nuurku arkee dharki mudan yaa intay nuurku arkee dharki mudan qalanjaba ma sidatee mudan qalanjo style waa dharka ciidda ee sanadkan ugu quruxda badan waana dharka gabdhaha oo ka kooban saaka qurux badan xijaab xariir ah boorso iska araga iyo ubaxa ifaye boqortooyada madaxa suurato mudan qalanjo style waxa aad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo gaar ahaan cadceed group ama waa labaatan lixdan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre badhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden
barnamijka wareegi wararka afar labaatanka saacraadleh dalsan magaalada muqdisho akhyrtan dhegeysaa waa nageynta barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaas nabadgelyo